barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin talaada ah waana kowda bisha mey sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya zahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar bukaay
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan wiil dhallinyaro oo muddo labaatan sano ah maraykanka ku noolaa oo ka warramaya ganacsiga uu ka furtay magaalada boroma
iska fiicantahay saanu bulanaya ma ahayn soo markaan imaday waxaan ka fikiray inaan jimicsi ka furun waxaas in badan kusoo jimicsan jiray maraykanka companigii waxaan imgareeyey star jim haddaba dee caafimaad horta jimicsiga muruqu maaha keliya caafimaadka ay u fiican tahana soo dhallinyarta markay subaxda maadaama aanu maqan shaqaynayo waan tababaraa in badan baan soo bartay protein wax kastana oo meesha waan ku iibiyaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada ururada bulshada la shaqeeya ee laascaanood ku sugan oo ka warramaya muhiimadda dhirbeeristu ay bulshada u leedahay
dhinacii heesaha ayaan ayaguna barnaamijka intaynu ku guda jirno idin maqashiin doonaa
kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
qarax ismiidaamin ah oo isxigay oo ka dhacay shalay caasimada dalka afghanistan ee kaabuul ayaa dilay lix iyo labaatan qof oo ay ku jiraan sagaal suxufi waxaana qaraxaasi sidoo kaleeto ku dhaawacmay konton qof oo shan ka mida ay yihiin wariyaal isis ayaa barteeda dhinaca internetka waxay ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi dhimashada badan geystay inay lahayd warbaahinta gudaha dalkaasi kuwa isha ku haya ururada badbaadada suxufiyiinta afghanistan ayaa si wada jira u cambaarayay falkaasi laba suxufi oo haween ah ayaa ku jiray dhimashada maharama durani ayaa ka mid ahayd dadka ku dhinta halkaasi oo ahayd gabar wariye ah wakaalada wararka ee f b ayaa sidoo kale waxay xaqiijisay dhimashada madaxii sawirqaadayaasha wakaaladooda wararka ee magaalada kaabul shah maariya waxaa sidoo kaleetana ka mid ahaa wariyaasha dhintay cabdulaahi hanazia iyo abwanan kakar iyo t v-ga gudaha dalkaasi laga leeyahay oo ayagana xaqiijiyay in hal wariye uga dhintay meeshaasi
kadib safar qaatay wax ka badan bil oo isugu jiray lug basas iyo weliba tareen oo ka soo ambaqaaday dalalka ku yaala bartamaha ameerika ayaa ku joogsaday sohdinta u dhaxaysa maraykanka iyo mexico kadib markii saraakiisha socdaalka maraykanku ay dadkaasi halkaasi ku joojiyeen boqol iyo konton ruux ayaa ay ka kooban yihiin dadkaasi waxaanuu hunguri ka hayaa in ay dalkan maraykanka ka helaan magangelyo saraakiisha socdaalka ayaa sheegayaa in markaa dadkani soo gaareen dekedda labada dal la isaga goosho ay ahayd mid buux dhaaftay barta la isaga gudbo ayaa ciidamadu waxa ay tilmaameen inay awood u leedahay oo keliya in markiiba ay qaabisho saddex boqol oo ruux ehelada dadkaasi oo gudaha maraykanka ku sugan ayaa soo dhoobtay dhanka kale ee seerka iyagoo lulaya calamada wadamadooda iyo kan maraykanka waxaanay rajo iyo cabsi isku milan ka qabaan masiirka eheladooda
aan ku bilownay sannadihii ugu dambeeyey dhallinyaro kala duwan oo badan oo soomaaliyeed ayaa dib ugu laabanayay dalka iyagoo ka laabanaya dalalka qurbaha kadib sannado badan oo ay ku noolaayeen islamarkaasina ay wax ku barteen waxaana dhallinyaradaasi qaarkood ay ganacsi ka furteen magaalooyinkii ay markii horeba ka imaadeen cabdirasaaq axmed cumar waa wiil dhallinyaro ah oo muddo labaatan sano ah ku noolaa minnesora islamarkaasina dhowaan goob ganacsi oo jimicsi ah ka furtay magaalada boroma waxaana wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good uu uga waramay sida uu kusoo laabtay iyo goobtan ganacsiga ee haatan uu furtay minnesoran ka miday labaatan sanad waxaasan joogay maraykanka kadibna dee somaliyan kusoo noqday waddankan marabin inaan soo arko way iska fiican tahay saanu milenaya ma ahayn so markaan miday waxaan ka fikiray inaan jimicsi ka furun waxaasa in badan kusoo jimicsan jiray maraykanka companigii waxaan imgareeyey star jim haddaba dee caafimaad horta jimicsiga muruqu maaha keliya caafimaadka ay u fiican tahana so dhallinyarta markay subaxdii maadaama aanu maqaan shaqaynayo waan tababaraa in badan baan soo bartay rotin wax kastana meesha waan ku iibiyaa oda qalabta way taalaa badanaa jemiyaasha kale ma hayaan wax kasta insha allah way la qabsan doonaan dhallinyarta marka goobtan lagu jimicsada ee jiimka magaceedu bixisa goobta magaca companyn waxa weyn star jim star jim ha intee qof ama intee dhallinyara ayaa maalintii ku yimaada oo macmiil kula maalintii like labaatan iyo shan iyo labaatan way yimaadaan qofkii bishii ha bishii marka la tiriyo lixdan iyo waxaas way dhaafeenba intay yimaadaan imikana meesha horta lix bilood ama toddoba bilood ay furan tahay so way cusub tahay weli muxuu ahaa advertising waxaasay uma waxayn so hadday lixdan ba joogaan insha allah hadhow way sii badnaan doontaa qalabkan halkeed ka soo iibsatay marka china wax kasta horta qalabta oo dhan everything mostly china ka timaadaaba adduunka o dhanba so alaabtayga alaabahayga waxaan ka soo qaaday china marka waxaad jeceshahay inaad halkan ka shaqaysato si rasmi aad kaga deganaato halkan kuna shaqaysato jiimkan jimicsiga
say u socoto umaa malaynin inay u socon lahayd so waddankanna waa stress free maraykanka waana maalin kasta shaqaysaa for years for you just to save up a little bit xaggana mxuaha qiimaha lagu noonaalayo wax badan maaha so hadday sidan usii socoto weligee ma noqonayba maraykankaaniga farqiga ka u dhexeeya maraykanka iyo halkan u dhexeeya ma noo sheegi kartaa eed adigoo dareensan tahay markii hore saad u haysatay iyo hadda siday tahay waddanka gudihiisa
anoo sideed jirba meesha ka tago dagaal iyo buuqaas uma xasuusta so kadib markaa imka maday waxaasaan lahaa saana u xasuusto ma ahayn markii hore dee buuqii balaayaheedu muqdishoa inkii maday burmaan maday weli dagaal iyo waxaas ka dhexeeyay waddanka so labaatan sana markaa baxay oo anoo new soo noqday opportunities waan arkay kas dad badan oo dibadda ka yimaaday ayaa xaggan business ku furtay so anigana waan iska tijaabiyey jimicsina waxaan ka dambeeyaba oo in badan waxaan jiray ilaanta secondary ku jiray so markaan u dhisay dadka dhallinyartana waxayba jecelyiinba qof dibadda ka yimaado oo dee farsamada garanaya jimicsiga waxaas o dhan dhallinyarada waddanka gudihiisa aad ma u jecel yihiin jimicsiga iyo qalabkan imika aad keentay isticmaalkiisa xoog ba u jecel yihiin iyagoo badanaa waxay rabaanun qof garanaya waxay ka hadlayaan wuxuu waxay iyaga ka hadlayaan so haddaa muruqa garanaysa sida loo soo saarayo iyo proteinka iyo cuntada dee faa'iido waa muruqa intaasuma raadinayaan kasjemyaasha jemka kale oo boorma ku yaalla macala hargeysaba dadka meeshas kale si fiican uma tababaraan dhallinyarta soo dhex gala so intaasun bay raadinayna qof meesha maamulaya oo dee si fiican u tababarayna waxyaabaha brotiinka ee nafaqada le ead ku iibiso maxaa ka mid a ay kaa iibsadaan dhallinyartu
waa de waa wax baso layraa oo xaggan ku bartay waa weit dietary supplement weyaan shirkan buu liin ka dhigayaa oo si fiican buu muruqa gijinaya dhinaca proteinka lows iyo iyo muxuahaa omiyo lowska timirta waxaasoo dhan baan isku dhex walaaqaan so point five point five maa koobka qiimaha wallahi wax kasta waa raqiis xaggani dhallinyaradii saaxiibada ahaa ee deganaa minnesora ee adiga ku garanayay qaarkood ku dhegaysanayay maxaad u sheegi lahaydee farriinan waddanka aad uga warrami lahayd
waddanka saa siday dadka dibadda u malayaan horta maaha so waana qof kasta indhahooga furaan lacag yar isku urursadaan iska soo tijaabiyo oo vacation iska soo arbaxa haddaa ka heshana dee wax iska furo haddii kalena dee qof kasta isku mid maaha so at least give, a, give it a chance and, and take a vacation and then find out for yourself kaasi waa cabdirasaaq axmed cumar oo goob lagu jimicsado kule magaalada borama kana yimid wadanka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesora taasoo aan ka wareysanay goobtiisa jimicsiga iyo goortii uu furay iyo sida macaamiisha iyo dadka u yimaada ay yihiin
aad buu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good wariyaha v o e da ee magaalada boorame oo wareysanaya cabdirasaaq axmed cumar oo ah wiil dhallinyaro ah oo labaatan sano kadib dalka dib ugu noqday halkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa washington
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan markana laascanood somalilan ayaa dhowaantan shan iyo tobanka bisha abril u astaysay inay noqoto maalinta dhirbeerista iyadoo goobo kala duwan laga beeray boqolaal geed waxaanay tallaabadan ay ku soo beegantay iyadoo sannadihii u dambeeyey ay qaar ka mid a dhallinyaradu wadeen olole ay dhirta ku beerayaan wariyaha v o eda ee laascaanood ayaa arrintan ka waraystay qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqaysta dhirbeerista ee ku sugan magaaladaasi magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka jira urur dhallinyaro ah oo si weyn ugu ololeeya deegaanka somalilan ayaa shan iyo tobanka abriil u aqoonsatay inay noqoto maalin dadka lagu dhiirigeliya inay dhir beertaan dhallinyarada magaalada laascanood ayaa dadaal hore ay u sameeyeen waxa ay dhir fara badan ku beereen goobaha waxbarashada caafimaadka iskuullada iyo goobaha dadweynuhu isugu yimaado dhiirigelinta ee dhallinyarada gobolka sool ee ururkani geed beer shan iyo tobanka abriil ay somalilan u aqoonsatay in dadweynaha somalilan oo dhan lagu dhiirigeliya si ay dhir bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waa salabaan daahir cali waxaan ka mid ahay bahda rajo geedbeer ee magaalada laascaanood anaga ka gobol ahaan muhiimad gaaray noo leedahay inaanu dhirta magaalada gaadhsiino goobaha babliga oo dhanba iyo goobihii kale brefada marka runtii ololahan ilaa bahda rajo geedbeer laba sanaada gudahooda ku jirnaa sanadka hore wax dhir badan oo kun iyo laba boqol noo qarsoomay iminkana waxaan kula joognay kun iyo shan boqol inaan sanadkan aanan ku fargarayno aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha muuse biixi iyo fikirka uu u asteeyey runtii wax lagu faano weeye marka runtii dee gobolku waxa weeyaan inta badan abaar iyo waxaa soo noqda iyo dhir la-aan marka aad baan ugu rajo weynahay inaanu ka dhigno cagaar oo aan bilicda magaalada soo celino oanu qurxino oo marka dambena usoo gudubno dhabooyinka laamiyadoo dhanba si dariiqiina u noqdo mid waxaweyan qurux badan dadkina ay harsadaan manaafacadsadaan salabaan idinku waxaad ka shaqaynaysaan muddo badan dhirinta iyo inaad dadka fahansiisaan bal iga waran rajada maxay idinku beeraysaa muhiimadda gaarka idiin leedahay in ololo la sameeyo oo dowladuna ay ka qayb qaadanayso bal ka waran owla dhallinyarada keligeed bay ku ahayd inay ka shaqeeyaan arrinkan wallaahi runtii waa runtaada cabdikariin dee owl hore waxaweyan dadka dhallinyaradan baa isku xilqaami jirtay deegaanka inay soo celiyaan marka iminka way soo fahmayeen raggii dee kolay maaragtay wasaaradaha joogay iyo kuwii kale wasiiradaha way nagala qayb qaateen shan tobankii abriil ee magaalada laasacaanood wasaaradda deegaanka marka walow ay jiraan qaybo badan oo aan weli fahansanen u baahan in la gaadhsiiyo ay saa u wadaan wasaarada markay soo dhammeeyaan goobaha ugu muhiimkana ay gaadhsiiyaan wasaaradda deegaanka oo kale markay dhirta keento ma idin siiyaan idinka si aad dadka u gaarhsiin dhalinyaro fara badanana idinla shaqayso iskuullada aad xidhiir la leedihiin wallaahi cabdikariino horta dhirtan waa run dhirta qaabka loo helaya maadaama gobolka sool aan joogno inkastoo aan ku taaminay inaan samaysano waxa loo yaqaano nersary bed ama inaan dhirta gaar usoo korino laakiin wasaaradda ayay dhirtu nooga timaadaa inta badan wasaaraddu wakhtiyadii hore inta aysan somalilan aysan madaxweynuhuusan astayn maalintan abriil sanadadii hore waa la keeni jiray wasaaradda dhir laakiin dhirtaas nalama siin jirin waxaa la siin jiray dhirtaas dadaan fahansanayn baa markaa gacanta ku hayay dhirtu iyadoo sidaas ayaa sanadkan ugu dambeeyay hadda bishan gudaheeda waxaanu la shirnay oo aan kala hadalnay hawsha iskuduwaha deegaanka ee jaamxay oo aanu u sheegnay in dhirtan aan u baahnay inaanu beerno taasna waa isla qaadanay maadaama in badan ololahan kusoo jirnay magaaladan dhir aan ku beeranay bal ka waran markaad qofka geedka u beeraysaan qodistii waa dhib badan tahay marka ugu horeysa dhirta markaanu diyaarino goobaha babliga ah ama meelaha bulshadu ka dhexaysa sida iskuullada oo kale iyo meelaha jaamacadaha iyo dhakhaatiirta waxaanu samaynaa waxaanu ku dhiirigelinaa dadka meesha jooga inay hogga qotaan oo maadaama aan dhirtii u keenayno inay bal isku dayaan inay hog qodaan kabacdina markaas aan ugu ridno haddii ay ka gaabiyaan anagaa markaas u dirna qof markaa qodaya hogga sidoo kale ciidda ciidda waxaanu samaynaa marka dhirtu noo timaado ayaanu dirsanaa ciidda waxaana kasoo qaadnaa meesha la yidhaahdo dhunyo xuusho salebaan caqabadaha idin haysta markaad deegaanka ka shaqaynaysaana dhallinyarana tihiin cabdikariin wallaahi waa runta waxa weeyaan markii dee aad dhallinyaro tahay fronteer ku shaqaynaysi waxa weeyaan cidda ku kaabasana waa iska yar tahay oo dadkii xoogaha waxaa ku jira maaragtay qofku ma ogolin dhaqdhaqaaq sameeyo bilaadanka waa loo diidaa la talin lahaa dee shirkadu way badan yihiin oo meel walba haddii dee loo baahdo wax badan ku bixi maayo koost badan marka waxaa ka miibsan in geed anaga ujeedkayga markaa waxaa weeyaan war sidee laasacaano oo waxweyaan cagaara ka waran xidhiirka aad la leedihiin dadka deegaanka ololeeya guud ahaan meel kasta ay joogaan haa way jiraan ururo badan baa jira oo deegaanka u dhaqdhaqaaqa oo ay fadhigooda yihiin hargeysa sida sadfa oo kale oo na soo gaarsiisay dhir maalin dhaweyd
kaasi waxa uu ahaa cabdilkariim olol oo laascaanood nooga soo warrama waxa uu waraysanayay qaar ka tirsan dhallinyarada magaaladaasi
codkaasi macaanay darandooriga u dhacay hodan cabdiraxmaan dheere iyo heeskaasi tashadaya nasiibka intaas aan kaga gudubno markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulan ka tirsan wareega semifinalka is-argiisa labaad ee koobka horyaalada yurub ayaa caawa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha reaal madrid iyo bayer munich labadan koox oo ka mid ah kuwooda ugu culus qaaradda yurub ayaa isaragii hore waxaa laba gool iyo gool ku soo badisay kooxda reaal madrid ciyaartaas oo ka dhacday garoonka alianes arena ee magaalada munikh ee dalkaasi jarmalka reaal madrid tababaraheeda ayaa ku adkaystay in uu rajaynayo inuu guul ka soo hoyo isaga oo yidhi kuma xidhnaan doonto in aan guulaysto iyo in kale mustaqbalkayga kooxda reaal madrid kooxda reaal ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay ku guulaysanaysay tartankan haddii uu ka badiyo bayan caw islamarkaana uu faynaalkan ku jiro ayaa zidaan waxa uu noqon doonaa tababarihii ugu horreeyay oo saddex jeer oo isku xiga tartankan ay ku guulaystay isagoo horena rikoorkaas u sameeyey kadib markii uu noqday macallinka ugu horreeyay oo laba jeer oo xidhiirta tartankani yurub qaaday reaal madrid ayaa waxaa kocaniraade bayer munik ayaa waxaa ka maqnaan doona dhowr laacib oo uu ku jiro xidigooda garabka midig uga ciyaara ee arian robin kaas uu ku dhaawacmay ciyaartii dhex martay labadana kooxood toddobaadkii hore sidoo kale waxaa kooxda u soo laabtay labada laacib ee kale ah david alaba iyo ciyaaryahan havi martines oo iyagu dhaawacyo ku maqnaa dhinaca reaal madrid waxaa laga yaabaa inuu ka maqnaado ciyaaryahanka difaaca midig kaga ciyaara dani carvahal kaas oo dhaawac ka qaba cajirka muruqa cajirka zidan ayaa laga yaabaa in uu booska ciyaaryahankaasi uu ciyaarsiiyo ciyaaryahan naco ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa isla toddobaadkan kooxaha liverpool iyo roma roma ayaa lugtii hore loogaga soo badiyey shan gool iyo labo waxaanay u baahnaan doontaa ciyaarta ee garoonka olombico kula ciyaari doonta liverpool inay ku badiso saddex gool iyo eber xubinta ciyaaraha dhegaystayaal waa naga inta
nuur xasan nuur ayuu kaasi ahaa waxa uu inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha markana waa heestii ii furlaabta waxaa codadkooda si talantaali ah idinku soo gaarsiin doona axmed rasta iyo naste hayndho
fursadaynu kulanaa silan kara wanaago taqufaalo male fadal yaa xayaati fadal yaa nafteed kugu fila naftayde ii fidi gacmaha oo ii fur laabta ii fur ii fur laabta ii fur
heestaasi ay ku wada luqaynayaan axmed raste iyo nasteexa indho io furlaabta waxa ay gebagaba u tahay idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey saare cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukay tan iyo idaacadda soo socota intaynu dib ugu kulmayno nabadgelyo